barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo badhkii duhurnimo waana jimce taariikhduna ay tahay toddobiyo tobanka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aan idaacaddeenna duhurnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno qaababkii ay dadkii hore u ilaalin jireen deegaanka duurjoogta iyo isbeddelka hadda ku yimid dadkii hore iyo deegaanadii ummadihii hore ee innaga inaga horreeyey way qadarin jireen dhulka ugaadha waa la ilaalin jiray deegaanka waa la ilaalin jiray waxaa la ilaalin jiray daaqa la ilaalin jiray waxaa la ilaalin jiray in la kala yeesho daaqa iyo iyo iyo dhulka oo la xidhmeeyo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo weliba kaalmihii heesaha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxda shanta maamul goboleed ee soomaaliya ayaa xalay xaaladda cakiran ee khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ka soo saaray war-saxaafadeed wadajir ah kadib markii ay isugu yimaadeen shir fogaan arag aha bayaan ay si wadajir ah u soo saareen ayay ku sheegeen in dhammaan wixii khilaafaad ah lagu xalliyo tubta wadahadalka lana joojiyo qoraallada sii fogeyn kara xal u helista khilaafka sidoo kalena la tixgeliyo ku dhaqanka dastuurka kumeelgaarka ah ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa kale ay ku baaqeen in la ixtiraamo laguna dhaqmo heshiisyadii ay horey u gaareen madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ee toddobiyo tobankii sebteembar labada kun iyo labaatan toddobiyo labaatankii mey labada kun koob iyo labaatanka iyo labaiyo labaatankii agost ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka sidoo kalena lasii xoojiyo wadashaqayntii guulaha lagu gaaray ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee lagu fududaynayo qabsoomidda doorashada dalka madaxda maamul goboleedyada ayaa soo jeediyey in xaaladda baaritaanka sarkaal ikraan tahliil loo maro hanaanka qaanuunka dalka iyadoo loo madax bannaanaynayo hay-adaha shaqada ku leh madaxweynayaasha ayaa ugu baaqay guddiyada farsamo ee hergelinta doorashada ee labada heer in ay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashada ee la saxiixay labaiyo labaatankii bishii agoost
shiinaha iyo faransiiska ayaa ka cadhooday heshiisa dhex maray maraykanka iyo britain oo ay ku gacansiinayaan dalka australia si ay u samaystaan gujis ku shaqaynaya quwadda nukliyeerka kaasoo qayba ka ah heshiis iskaashiga dhinaca ammaanka oo saddex geesooda oo diiradda lagu saarayo aagga indobasific madaxweynaha maraykanka jo biden oo arbacadii aqalka cada ka hadlayay munaasabad lagu shaacinayay heshiiska ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay awoodaan inay ka jawaabaan istaraatiijiyadda hadda taagan ee gobolka iyo weliba sida ay isku beddeli karto isagoo intaasina sii raaciyay in sababtoo ah mustaqbalka dalalkan iyo duniduba ay ku tiirsan yihiin indo-basific xor ah waara islamarkaana barwaaqooba tobannaan ka sanno ee soo socda heshiiskan saddex geesoodka ayaa loogu yeedhi doonaa ocas madaxweyne jo biden ra-iisul wasaaraha australia scott morrison iyo weliba ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa adkeeyey in gujiskan ku shaqaynaya awoodda nukliyeerku aanu xambaari doonin hubka nukliyeerka
warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan haatanna ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waa kan waryaheenna laascaanood cabdikariim olol
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa deegaanka iyo siyaabaha horey u ahaan jiray iyo waxa hadda iska beddelay dhanka daaqa iyo deegaamaynta kala duwan ee dadka reer guraagu ay degaan iyo ugaadha xilligii hore ku noolaan jirtay barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa marti noogu ah kayse maxamed xaaji xuseen oo ka mid a odayaasha gobolka sool oo reen kayse ayaa sharaxi doona siduu dhulku ahaan jiray gaar ahaan gobolka sool deegaanada xagga daaqsinka sida ay dadkii hore u maarayn jireen in dhibaatada deegaanka laga ilaaliyo bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala rasulillah sal alay waslam dhulku waa waxa ugu qiimaha badan ee ilaahay xaggiisa inaga siiyey ooaynu ku noolahay dadkii hore iyo deegaanadii ummadihii hore ee inaga inaga horreeyey way qadarin jireen dhulka ugaadha waa la ilaalin jiray deegaanka waa la ilaalin jiray waxaa la ilaalin jiray daaqa la ilaalin jiray waxaa la ilaalin jiray in la kala yeesho daaqa iyo iyo iyo dhulka oo la xidmeeyo waa aad baa loo diidanaa lama ogolayn gobolkeena kan sool magaalada saanood waxaa la ilaalin jiray in degaanka aan yacni dadku uu daaqa ku kala yeesho dadku uu ka dhexeeya degaanku yacni ma jirin degaan la kala leeyahay oo daaq lagu kala leeyahay ma jirin waxaa kaloo la ilaalin jiray ugaadha waa la ilaalin jiray dhihi wuxuu ka qaalisanaa neefka geela ugu qaalisan buu ka qaalisanaa in la dilo oo si kibira loo dilo oo layskaga cayaaro xabad layskaga dhuftaa qalad bay ahayd aad baa loo diidanaa arrintaas waa waxay ahayd yacni arrin aan bulshada ku habboonayn oo la diido ay ahayd waxaa loo arki jiray degaankeena gobolka sool ugaadho inay masaakiin tahay dadka ku dhex nool quruxdii waddankana ay tahay la ilaaliyo haddeerse waxaad arkaysaa nin geelii dhalay wata kii dhaqayadaa wata raashinka u yaallo oo ugaadhii soo laynaya sagaaradii ka bilaabaya galanuugtii gorayadii muxuu ahaa yani ayishay wax alle wixii ugaadha laynaya arrintaasoo dhan mamnuuc bay ahayd waxaa kaloo jiray degaanka in la xidhmeeyo lama ogolayn xidhmaynta degaanka lama ogolayn seerayaashii seerayaashii dowladda oo dowladda jirto ilaa ingiriiska kasoo jiray maaha eh wax seera iyo wax xidhma ah oo cidigaar u leedahay ma jirin kaysana waxaa jiray waayadii hore dee dhulku wuxuu ahaa dhul dooga oo barwaaqaa oo xidhan oo dee dooxooyinka la yaqaano bal ka waran dadkii hore siday deegaanka u ilaalin jireen iyo dhanka dhirta waxyaabaha sida weyn aad ka xusuusato quruxda uu lahaan jiray gobolka sool marka laga hadlayo iyo guud ahaan deegaanada kaleba haa waxaa jirtay waa dhirta lama ogolayn in la gooyo in lagu cayaaro in lagu falaado in laga ganacsado waxaasoo dhan lama ogolayn waxay ahayd wax aad iyo aad u qaaliya oo la ilaaliyo oo lagu noolyahay in waxaa la ogaa waxaa la garanayay dadku garanayeen qiimaha geedku leeyahay in geedka lagu noolyahay baa la garanayay harsigiisa ahaato daaqiisa ahaato quruxdiisa ahaato dugsigiisa ahaato ayishay maantana waxaa taagan in qofku uu gudan iska sitiya faas oo wuxuu doona u samaynayo waxaa jirta in baabuurtu ay aadaysa miyiga magaalada lascaanood ama hawdka ahaato ama nugaasha ahaatee in baabuurku kaawo sito kaawada kusoo jiidayo wax alla wixii geed ku hoos noolan ay dhimanayaan ee yaryar iyo waaweynba leh waxaa jirtay oo kale in muxuu ahaa dhirtii laga ganacsanayo oo la qorayo oo ganacsi ay noqotay taasina khalad bay ahayd waxaa kaloo jirtay dhirta in muxuu aha kaamam laga dhigay meel walba kaam la dhigay oo kaamkii marka la dhigo dhirtii intii hoose iyo wixii la xagaafayo oo waxaasoo dhan ay yihiin wax bulshada iyo deegaanka baabi'inaya waxyaabaha dadka hore ay sida weynkaysa u ilaalin jireen waxaa ka mid ah dhirta qaar baa agtooda waxay kala hayd xurmo aada u weyn oo laysku xukumi jiray haddii la gooyo dhirtaasi inay mushkiladin dhacdo ama lagula xisaabtami jiray bal ka waran dadka hore dhiraha ay sida weyn u qadarin jireen iyo dhanka deegaanka laga hadlayo waxaa weeye dhirtii waaweynayd ee dhirta yaryar iyo waaweyn baa ahaatee dhirtu qadarin bay mudnayd lama ogolayn inla in muxuu ahaa wax la yeelo lama ogolayn lama ogolayn geedka weyna daaba geedka waaweyne dhirta waaweyne bardaha darayga quraca yaaxeenka muxuu ahaa gobka dhirtii waaweynada macnaha lahayd maraaga muxuu ahaa bilcilka yani dhirtii waaweynada yani loogu talagalay dee dhirtu in dadku degaanku harsadaan oo bilicna u noqdaan dabaysha lana dugsado lana harsado muxuu ahaa yani magac bay lahaayeen sharaf bay lahaayeen aad iyo aad baa loo qadarin jiray lama ogoleen in dhirta gudin loola tago waxay ahaayeen berimageeday ahaayeen haddii la gooyo waxa weeye qofkaasi wuxuu mudan jiray bulshada lagu ka takoraa gacanta alla guuguwa baa la odhan jiray waa la habaari jiray dowladdiina waa laga ashkatayn jiray waa la xidhin jirayba marka aad iyo aad bay arrintaasi arrintaasi hadeer way soo noqotay waxa weeye waa arrin caadiya waa arrin waadixa hawd iyo nugaalba waa arrinka jirta tusaaleahaan oo kale dee waxaad ka sheekaysay in aada loo ilaalin jiray dhirtaas oo kale oo dadka uu qofka ka ceebaysnaa bal ka waran waxyaabaha sida weyn hadda isu bedelay maanta guud ahaan deegaanadii iyo dhulkii sida ahaa ee dhanka miyiga iyo magaaladaba lahaa waxaa isbedelay isbedel weyn baa ku yimi degaankii dooxooyinkiibuu ku yimi wadooyinkii xagaafyadahayd baabuurta maraysa baa ku yimi dhirtiibuu ku yimi wuxuu ku yimi buurihiibuu ku yimi banaankiibuu ku yimi ayi shay wuu ku yimi waxyaalaha ugu badan ee ugu khatarsanna waxaa ka mid a xagaafyada deegaanada iska maraya dooxooyinka dhex maraya aan cidi ka celinayn baabuurta soconaysa ee xaabada doonaysa dhirta la goynayo kuwa ka ganacsanaya ee dhirta la qorayo kuwa ama gudmaha sitay ama ulaha doonen ama burha sameeyeen ama kooraha qoreen ama yani muxuu aha ayi shay deegaankii waxaa lagu hayaa khatar weyn oo ballaaran baa lagu hayaa dhulku siduu ahaan jiray ka hor marka laga hadlayo xiliyadii hore bal ka waran siduu ahaan jiray oo kale wuxuu ahaa deegaanku deegaan qurux badan buu ahaa oo bilicleh oo soo jiidasho leh oo la ilaaliyo oo aan qofna ku dhici karin in uu wuxuu doono ku sameeyo oo laga warhayo la ogyahay oo la maro oo muxuu ahaa aan cidina ku tagrifali karin wax laysla ogyahay maaha nin ari ku oodanaya ama geel ku oodanaya oo weliba ooda aan loo miidaandayayo oo yani yani la nidaaminayo oo si nidaamsan loo goynayo ayay ahayd laakiin maanta waxaa timi ood aan loo miidaandayayo gorjadada la ilaalin jiray oo deegaanku wuxuu ahaa deegaan reerku misle marku laba bilood saddex bilood yaa laka guuro laakiin maanta waxaad arkaysaa ninku faanayaa leh gurigaas afar sanadood baan yiilay afar sanadood aad tiilay dee deegaanka waa baaba'ay waa kansal garoobay guriga marka laba bilood la yaalo ama saddex bilood laga guuro dhulka waa soo noqonaya laakiin marka afar sannadood la yaalo deegaanka waa dhimanaya xoolihii baa baabiinaya cagti baa baabiinaysa waxaa kaloo kasii daran gaadiid baa la wataa gaadiidkaasaa sii jiiraya yacni deegaanka dhibaatooyinka kale hadda aadka loo sheegay waxaa kow kaa waa xidhmaynta iyo seyraha iyo dhul baaxad leh oo dhulka xooluhu daaqi jireena intii ka soo hadhay bal dhibtaasoo kale ka waran siday u saamaysay deegaanka
deegaanka waxaa saameeyey xidhmaynta kala sheegashada ooda la marinayo maaga la marinayo xoolihiyo muxuu ahaa sar loo tuurayo oo dad leeyihiin anaga halkan leh halkan anigaa leh halkan oo la kala iibsanayo lacag wadankii soo gashay oo la kala siisanaya miyigii dhulkii xoolaha loogu talagalay inay xoolu daaqaan xoola daaqsimeedka ahaa waxaa kaloo yimi deegaameyn fara badan oo ama kaamama ahaato ama magaalooyin ama tuulooyin ahaatee la deegaamaynayo waxaasoo dhan ba arladii yimi waxaasoo arladii kharibay oo arladii xag kale u rogay marka laga yimaado deegaankaoo kale kaysa waxaa jira inay dadku aada u ilaalin jireen ugaadha oo aan lalayn noocay doontaba ahaatay bal ka waran siday ugaadhu ahaan jirtay iyo hadda waxyaabaha isbedelay bal nooga war ugaadhu waxay ahayd bilicda wadanka waa la ilaalin jiray looma ogolayn xitaa isimadeennii hore uma ogolayn in ay ugaadha lalaayo way ka dardaami jireen waa laga celin jiray ummadda lama ogolayn laakiin haddeer waxaa timi in la iska dilayo ugaadhii la laynayo wixii la doon lagu samaynayo la dhoofinayo la qabsanayo hodheelada hodheelada waaweyn magaalooyinka waaweyn ee masalan garowe iyo boosaaso iyo laascaanood iyo barooco iyo hargeysa loo iibgeynayo hodheelada waaweyn la geynayo waxaasoo dhani ma jirin ugaadha lama qabsan jirin lama dili jirin muxtaram gaaraixtiraam gaarabay lahayd mushkiladaha sida weyn ee dadka uga hadlayaan xagga deegaanka waxaa ka mida dhuxulaysato si casriya qalab sidata kuwaasoo dhir badan oo deegaanada ku yaalla si weyn u gooya qaarkood mashiinna wato oo kale bal ka waran saamaynta yeelatay iyo dhulkii kaymaha aad ku taqaanay iyo siyaabuu isu bedelay marka laga hadlayo deegaanada gobolka sool oo kale deegaanadii gobolka sool waxaa ka soo baxay dad dhuxulaysato ah dhuxulaysataas in badan bay socotay gobolka sool qaybtii soolkaa sare oo dhan kansal baa laga dhigay waxay keenaysaa in yacni dhulku uusan xamili karin waxaa kan dhirtuna aynan xamili karin deegaankuna uusan xamili karin layskuna dayanayo qof barka uu waxaan galo oo yani xun uu galo qofkii kuwii kalena ay ku dayanayaan aan lana qaban karin markaa waayo dhulka waxaa lagu ilaalin jiray in dhulka deegaan ahaan loo ilaaliyo iyo deegaan ahaan iyo dad ahaan marka qof ama laba ama saddex ku dhiirato dadkii kalena way ku dhiiranayaan waxa kan iyana waxa weye wixbay samaynayaan marka waxa weye dhulkiina lama xamili karo in dhuxul laga shido in la gooyo in xaabo laga guro in dhirtiisa la dhoofiyo ma xamili kara deegaankan waxaas dadkii hore dee waxay ahaayeen dad xishooda oo si weyn isaga ilaaliya inaan deegaanka dhibaato loo keenin bal dadka hadda jooga iyo wixii hore ay ku kala duwanaayeen maxaa kiisoo ka mid ahaa maadaama ad oday tahay mi iyo magaalaba aad waroo hayso dadkii hore waxay dad xishooda oo ugaadha laynteeda ka xishooda dhirta goynteeda ka xishooda dhuxusha ka xishooda muxuu ahaa dhuxulaystadoo kale lama ogolayn dhuxulaystada lama ogolayn mana jirin deegaankeennan oo kale lascaanood qof dhuxulaysataa oo reer lascaanood ima jirin dadyuu kalaa dhuxusha keeni jiray marka hadeertana waxaa wey dadka waxay isugu baxeen mid dhuxushii soo qaadaya gaari wata mid xamaalaya mid iibinaya mid dilaalaya mid gubaya ayay isugu baxday marka arrintaas lama ogoleen dhirta iyo ugaadha waa la ilaalin jiray si gaaraa loo ilaalin jiray waxyaabaha kiisa la sheegay waxaa ka mid ah markii dhirtii iyo deegaankii isbedelay in roobabkiina yaraadeen dhulkii dooxooyinkaana ay isu bedeleen wadooyin iyo nabaadguur bal ka waran
dhirta ayaa roobka ku yimaada deegaanka dhirta waxaa ku hoos nool cayaan ku hoos nool xayawaanka jooga waxaasaa roobka ilaahay siiyaa marka waxyaalaha ugu badan ilaahay roobka ku shuba wey dhirtu way ka mid tahay marka dhirtii markii la jaray roobku wuu yaraanayaa raxmaadku wuu yaraanayaa haddee dhirta dabargooday waxaa ka mida higladii baa ka mida darigii baa ka mida berdiyo dirqiiskusii jiraa ka mida muxuu ahaa maraagi baa ka mida waxaa ka mida dhirtii la yaqiinay macnaha laydoo dhani way dabargo cawskii o dhan waa dabar go-ay wax caws la yaadaa ma jiraan oo deegaanka sidii hore looga tashado oo guudiya loo saaro oo dhulka la maro oo madaxdu socoto oo ay muxua saddexdii biloodba mar ay deegaanka maraanoo soo eegaan oo waxyigelin la sameeyo oo ururada bulshadu socdaan oo siyaasiyiintu socdaan oo dhulka la maro oo deegaanka tale laga geysto marka laga yimaado dee dadka hore deegaanka waxyaabaha ay ka heli jireen waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ka heli jireen kays waxaa ka mid ahaa dhanka cunnada oo kale oo midhaha xilliyada qaarkood way ku baxsan jireen bal ka waran hadda halkaasi wuxuu uu ku dambeeyey siday ugu xisaabtami jireen inay ka helaan waxay cunaan oo midhaha kale oo qaraabkiia qaraabkii ma jiro waxaa weeye nambar ko horta bahal daayeer layadaa qaraabkii barta ee aada u cuna qaraabkii waxaa weeye ma jiro dadkii doonan jiray ee qaraabkan cuni jirayna ma jiraan oo waxa weeye way waa waxa weeye marihii bardaha kuwii darayga kuwii gobka heligii muxuu aha higlada ayii shay dhirtii midhaha lahayd oo dhan waxa weye geedmidhoodka ahayd xaaladda laga saaray xaaladda laga saaray waxyaala kale oo magaalooyin ka yimi iyo waxaasaa lagu mashquulsan yahay laakiin wixii inagoo aan lahayn dhirteena ka baxaya cidi doonan mayso dhafaruurtiiyo keliya unbaa kasii madhidhigle iyo yicibtiina yicibtiina waa la gooya waa la baabi'iyey geed midhoodkii geedkii hobta la odhan jiray ama midha casi la odhan jiray kaas unbaa deegaanka dirka kasii yaalla laakiin wixii kale waa baabi'e waxyaabaha kale jira waxaa ka mid a kaamam tira beela ganacsato isu bedeshay inay xoolaha caanaha ka soo dhex qaataan gaadiid dhulkii daaqsimeedka ahaa iyo deegaamadii mara kuwaasoo kale siday u sameeyeen oo xeradii geela tegaya oo dhul aan waddo ahayn oo kala samaynaya oo ay dadka reer guuraagu ay aada uga hadlayaan balka war waxaa weeye kaamam isu jirjira sadada kilomitir labalaba kilomitir hal hal kilomitir shansha kilomitir baa waalay arladii wadankii deegaanki markaa uu baabaay baabuurkii taayirkii kaamankaa la samaynayo meelba geedgal dhir la baabiinayo dhir la goynayo waxaasoo dhan kaamankaasa mas-uulka ah marka waxaa sabab u ah xoogay adigu waxaa sii yarbatay shaqalaantii iyo baahidii baa badatadoo qof waliba wuxuuse meella nafta kula carar laakiinse haddii magaalooyinka dadku joogi lahaayeenoo magaalooyinka waxaan lagu sugi lahaa lagu nidaamin lahaa waxba kama xumaadeen kaamanka la joojin lahaa magaaladaas qofku caanihiisa iyo subagiisa iyo malabkiisa iyo midhihiisa keeni lahaa laakiinse ma jiraan baabuur baa yaacaysa warraaca la yihahdo dhibaato badan baa jirta deegaanka wuxuu u baahan yahay in loo kaco reer sool in ama reer lascaanoodba inaynu kacno oo u diyaargarino deegaanka inaanu ka dhicino waxa kan ayaa loo baahan yahay waxyaabaha sida weyn oo kale laga hadlaya waxaa ka mid ah deegaanka sii baabiiyey bacda oo dhirta si weyn isugu marta xoolahana dhibaato u keentay dhirtii iyo cawskiina qallajisay oo dhir badan ka saartay meelaha balka warar kuwaasoo kale maya bacda iyo waxaa weeye bacdaa iyo waraaqaha iyo iyo iyo muxuu ahaa waxay ku hayaan iyagu iyagu waaba iyagu way sii way sii laba jibaareen arrinta way sii laba jibaareen oo sii saddex jibaareen waxaa weeye waxaa kaa hor imaanaya magaalada soransaa gal waxaa kaa hor imaanaya laba milyan oo bocood dhirtii bay ku maran tahay geedmaroodkii bay ku maran tahay meel walba way yaacaysaa dhibaato fara badan baa ka jirta arladii marka arladaa waa in loo kacaa barnaamijkana sooyaalka dhaqanka inagoo gabagabadiisa ku jira waxyaabahaad ku talinayso maxaa ka mid a kayse marka waxaan ku baaqayaa ka oday ahaan anuu ka faaidaysanaya arrinta tan in deegaanka laga daayo waxa kan oo culimmada iyo codkarka iyo cuqaasha iyo isimada iyo meel looga soo wada jeesto meesha laga saaro waxaan jira dhibaatadan jirta yacni deegaanka sidiis hore lagu soo celiyo wixii hore waxaan hadeer jirana la zuuliyo oo la dagaalamo oo dagaal adag lala galo dhegaystayaal waxaa intaasu inagu eg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaynu kusoo qaadanaynay deegaanka iyo ilaalintiisa waxaana martiino ugu ahaa kayse maxamed xaaji xuseen oo ka mida odayaasha gobolka sool intaannu dhammaantaya ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegi doonnaa sidaasii nabadgelya
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo nuur xasan nuur
mahadsanid shirwac kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ciyaarihii salaha oo ka tirsanaa wareega koowaad ee koobka yuruba liig ayaa xalay ka dhacay magaalooyin ku yaala yurub gruupka a ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa leon oo labagii eber ku qaarajisay kooxda rangers halka kooxaha sbarta baraha iyo brownby ay isku mari waayeen barbardhac goola la-aan ah waxaa sidoo kale hal iyo eber ku badisay kooxda ka dhisan faransiiska ee monaco oo dirtay hal iyo eber naadiga stamgras b s v indovin iyo real socida oo ka kala dhisan dalalka netherlands iyo spain barbardhac laba gool iyo laba gool ah ayay ku kala baxeen lester city iyo napoli ciyaar xiise lahayd oo dhex martay laba gool waxaa la hormartay kooxda lester hase yeeshee napoli ayaa ka daba tagtay oo iska barbaraysay ciyaartuna waxay ku dhammaatay barbardhac laba iyo laba ah ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa fenerbaaje iyo antact frankfort oo isku mari waayey gool iyo gool olombiakos laba iyo hal ayay ku dharbaaxday kooxda royal antwerp galatasaray iyo latzio ciyaartii ay ku ciyaareen magaalada istanbul waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda galatasaray oo latzio waa laga badiyey makhsey iyo locomotive moscow hal iyo hal ayay iskula ag dhaceen lodogorotis iyo midland hal iyo hal ayay isku mari waayeen waxaa iyana badisay kooxda redstar belgrade oo laba iyo hal uga badisay kooxda braga bayan liverkuson laba iyo hal ayay iyana kaga badisay kooxda frankfros real bets saddex iyo afar ayay kaga badisay kooxda celtic ee dalka scotland dinamo zagrebna waxaa ka badisay westham oo kaga farxalatay laba gool iyo eber halka kooxda genki ay hal iyo eber dirtay naadiga rabid vienna dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somaly com haatanna aanu aadno dhinacii heesaha
Allah qadira oge
guud ahaanba idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
naftu kugu qabowdo